ديننا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaad dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xasan sheekh ayaa dhaqaale ka codsaday sacuudiga xilli uu cadaadis wajahayo bulshada ku nool shan degmo oo ka tirsan magaalada muqdisho ayaa loo xayiray xaflad uu xamse cabdi barre ku qabsanayay degmada kaxda kenya ayaa ciidamo dheeraada soo dhoobtay xadbeenaadka ay la wadaagta soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta ugandha ku leeyihiin degmo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaa weerar lagu qaaday fariisimaha askarta xabashada ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka baay kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey qaybta koowaad silsilada rawadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furmaha dagaalka ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya shirkado shisheeye oo dalka keenay dhammaan waxyaabihii ay iyagu iibin jireen si loo curyaamiyo ganacsigooda دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xasan sheekh ayaa dhaqaale ka codsaday sacuudiga xilli uu cadaadis wajahayo waxaa ka waramaya mahad cubeyd madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii shalay safar ugu ambabaxay dalka sacuudiga halkaasi oo uu kula kulmay hogaamiyaha waddankaasi salmaan ibnu cabdulcasiis kulan uu la qaatay hogaamiyaha ayaa waxay uga hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan siday sacuudigu uga faa'iidaysan karaan khayraadka waddanka iyo arrimo kale dowladda federaalka ayaa sheegtay in kulanka diiradda lagu saaray iskaashiga dhaqaalaha ammaanka iyo horumarinta balse qaar kale oo ka mid ah warbaahinta xogogaalka ah ayaa laga soo xiganayaa inuu xasan sheekh salmaan ka dalbaday dhaqaale waxa uu sheegay in dowladdiisu ay wajahayso xasarado siyaasadeed oo uga yimid wax kabeddelka dastuurka dhanka kalena ciidamadiisu ay ku iqmeen dagaaladii ay kol hore ka galeen gobollada dhexe ee soomaaliya lama sheegin in dowladda sacuudiga ay abooh u samaysay xasan sheekh iyo inay siisay lacag farasaar ah balse sida caadada ah haddii dhaqaale la siin lahaa xasan ma aysan qariseen xukuumadda riyaad oo warbaahinta ay la wadaagi lahayd xasan ayaa wajahaya culaysyo siyaasadeed oo uga imaanaya maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin ay ku jiraan kuwa madaxweynayaal soo noqday dhammaantoodna waxay ka soo horjeedaan wax kabeddelka uu dastuurka ku samaynayo
bulshada ku nool shan degmo oo ka tirsan magaalada muqdisho ayaa loo xayiray xaflad uu xamse cabdi barre ku qabsaday degmada kaxda faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
bulshada ku nool shan degmo oo muqdisho ka mid ah ayaa loo xayiray xaflad xamse barre uu ku qabsaday kaxda socdaal uu shalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ku tegay degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa caqabad ku noqday kumanaan qof oo ku kala nool degmooyinka dharkinley wadajir kaxda hodan iyo dayniile kadib markii laga xirtay jidadka socdaalkan oo ahaa mid aan horay loo sii shaacin ayuu xamse ku tegay degmada kaxda abbaara shantii galabnimo iyadoo loo xiray dhammaan waddooyinka uu soo maraayay laga soo bilaabo madaxtooyada ilaa halka uu xafladda ku qabsanayay bulshada ku nool shanta degme ayaa cidhiiri la kulmay intooda shaqooyinka iyo waxbarashada ku maqnaana uma suuragelin inay guryahooda ku afuraan waayo gaadiidka iyo bajaajtii ay la socdeen waa la joojiyey dantuna waxay ku kaliftay inay lugeeyaan jidadka waxaa taagnaa ilaa xalay fiidkii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo qofkii kasoo agdhowaado qoriga caaradiisa ku taagayay gaadiidkana haba sheegin warkiisa qaar ka mid ah dadkii soomanaa oo daalan ayaa gabalkii ku dhacay iyagoo bajaaj saaran oo ku qaylinaya jidka noo fura iyo erayo kale
wadada saas waay waa la xeertay wadada waa la xeertay dowladdii aawaya war muslimatiina walaala wadadana waa fura haddaa ilaahay taqaaniin ramadaana lagu jiraa
warbaahinta dowladda federaalka ayaa cinwaan ka dhigatay in ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka uu ku afuray degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxayna soo muujisay isagoo la fadhiya labaatameeyo qof oo u badan dad ka mid ah maamulka gobolka banaadir iyo kuwa gacan saar la leh xukuumaddiisa wuxuu goobta ka jeediyey hadal uu u sawirayo in socdaalkiisan uu muujinayo in dowladda federaalka ay gaartay horumar weyn haddii uuba kaxda booqan karo goobta wuxuu ka sheegay in maamulka xasan sheekh uu gaaray guulo waaweyn oo ay ka mid tahay inay muqdisho ka nadiifiyeen waxa uu ugu yeeray ciyaal weero aniga waxaa iigu dambeysay degmada kaxda laba kun iyo toban iyo sagaalkii xilligaasaan ayaa iigu dambeysay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada amniga oo hadda saraakiishoodii ay nala joogaan waxaan leeyahay ayagana waa mahadsan yihiin haddii aynan ayagu jiri lahayn hadda nabaddan iyo xasiloonidan iyo deganaanshahan iyo farxaddan iyo raynrayntan ma jirteen ciyaal weera wax la yidhaahdo ayaa dhib badan ku hayay magaaladan ciyaal draaga ama draagiska dadka isticmaala ayaa dhibaato badan ku hayay hadda waxaa loo ay tahay marka in la soo gaaray xilligii horumarinta canshuuraha bixintooda iyo dakhliga soo aruurintiisa kor loo qaado isaga oo sii hadlaya ayaa waxa uu xusay in ammaanka degmada kaxda uu lafdhabar u yahay amniga muqdisho xilli la ogyahay in muddo laba goor ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab degmadaasi ka fuliyeen laba weerar oo ay cagta ku mariyeen xarumaha maamulka iyo xeryaha ciidanka kana soo furteen hub gaadiid iyo maxaabiis dagaal xamse ayaa dib madaxtooyada ugu laabtay xalay fiidkii isagoo aanan haba yaraatee wax cudurdaar ah ka bixin dadkii soomanaa ee dartii waddooyinka looga xiray loogana dibdhigay afurkoodii ugu dambayntii waxaa socdaalkiisan kaxda lagu saleeyey dhoolato siyaasadeed maadaama uu wajahayo culeysyo oga imaanaya siyaasiyiinta aan la dhacsanayn habka shaqadiisa iyo wax kabeddelka dastuurka kenya ayaa ciidamo dheeraada soo dhoobtay xadbeenaadka ay la wadaagto soomaaliya cabdiraxmaan bader ayaa ka warramaya dowladda kenya ayaa ciidamo dhiidhiya soo dhoobtay suhudima beeneedyada ay kala dhex dhigtay dadka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta iyada gumaysato n f d iyo gobolka gado iyo jubbada hoose kenya waxa ay sheegtay inay walaac ka muujinayso saameynta amni ee ka dhalani karta tallaabada ay ciidamada shisheeye admis oga baxayaan soomaaliya taasoo kusii kordhin karta dalkooda dagaaladii culiisada ay kala kulmayaan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xukuumadda nairobi aaminsan tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fursad wanaagsan u helayso howlgallada ay ka wado kenya haddii ay ciidamada shisheeye dalka ka baxaan hadalka walaaca ayaa waxaa ku dhawaaqay xogayaha arrimaha gudaha raymond omollo kaasoo wareysi uu siinaya netation africa ku sheegay in ay qiimeeyeen baahida loo qabo sugidda amniga dalka iyo dhammaan goobaha laga soo galo iyo kuwa laga baxo muddo labiiyo toban sana waxay xidheen xadbeynaadka labada dal iyadoo ka hor inta aysan ciidamada kenya kusoo duulin soomaaliya uu xadka ahaa mid furan faa'iidada ugu badanna waxaa ku qabay dowladda kenya waxaa gudaha waddankaasi ka howlgala ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu sheego kuwa aad uga firfircoon oo ka taya badan ciidamada kenya sida marar badan ay sheegeen falanqeeyayaasha reer galbeedka waxaa weeraro lagu qaaday fariisimo askarta xabashada ethoobiya ah iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin qaybo kamid a gobolka bay iyadoo sidoo kale xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisan askarta uganda ku leeyihiin qaybo kamid a gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala qaybo kamid a gobolka bay rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay ka samaysteen degmada diinsoor ee gobolka bay dagaal culus oo in muddo ah socday ayaa halkaa ku qabsaday ciidamada dowladda xabashada ethoobiya welina faahfaahin dheeriya kama aanaa helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay isla gobolka bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen fariisan ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano makuudo ee ku taalla magaalada baydhabo dhanka gobolka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisamo ciidan oo ku yaala qaybo kamid a gobolkaas ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ee ku sugan degmada qoryooley ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday saldhigga isla degmada qoryooley ay kaga sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey qaybta koowaad silsilada rabadaanka iyo mujaahidiinta ku riibaadaya furumaha dagaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd
kanaalka wararka ee alkataayib ayaa bilaabay baahinta muuqaallo taxane ah oo ciwaan looga dhigay ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka maalintii shalay ayaa la baahiyey muuqaalkii ugu horreeyey waxaana lagu soo bandhigay nolosha ragga mujaahidiinta ah ee ku ribaadaya furimaha hore ee saddex wilaayo oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah muuqaalada laga soo gudbinayo jiidaha hore ee dagaalka ayaa ah kuwo xiiso gaar ah wataa waxayna si gooni ah u saamaynayaan ragga u xiisay furimaha hore iyo inay u jirb xirnaadaan allaah dartiis mujaahidiinta ku sugan jiidaha hore ayaa muslimiinta u soo diray fariimo kala duwan ayagoo ku booriyey inay acmaasha wanaagsan uga faa'iidaystaan bishan barakaysan ee ramadaan wilaayada ugu horraysa ee muuqaalka lagu baahiyey waa wilaayadii islaamiga ah ee gedo waxaa ka soo muuqanaya muuqaalka halkaasi laga soo duubay nolosha ragga ka tirsan mujaahidiinta ee halkaasi ku ribaadaya mar waxay akhrinayaan qur'aanka kariimka ayagoo dhanka kale baranaya cilmiga sharciga mar kale waxay diyaarsanayaan afurkooda waxaana la arkayaa marka uu gobol ku dhaco ayagoo si wadajir ah u afuraya mid ka mid ah mujaahidiinta ayaa ka warbixinaya noloshooda
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Noo ah mujaahidiinta dhibaadas oo qabanfaran ku jira gobolka Gedo. Ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala ni muhiimshay. Musliminka daa'ima kumada ah muslimin kulmay ribaad jihaad iyo walbarasho siisan madrid wargahayta. Nicmadaasna Allah subxaanahu wa tacaala dasay aan kuma hanagan. Alxamdulilah يلا نمر ولد سوي الله سبحانه وتعالى برسلي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد الله سبحانه وتعالى ميدين عمرين سنسيها دي سنو كشكر لها نسيزيها دي وانا ونور لنا الحمد لله إله كن يزيها دي لنا وانا سلسلتي أرغي تماما دي مجاهدين وريال ول توتويل قال الدفاع يا دنا يا دنا ما يبرد هنا تاب القرآن الكريم رسولك صلوات الله وسلامه عليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه
markan waa mid ka mid ah jiidaha hore ee wilaayada baay waxaa halkaasi ku ribaadaya rag ka tirsan mujaahidiinta waxayna naseexada iyo waanada ay u soo jeedinayaan muslimiinta kala siman yihiin raggii ayaga ka horreeyey waxay sida mujaahidiintii aan ka soo sheekaynay oo kale baranayaan cilmiga sharciga waxaana u qalan neef geel ah oo ay ugu tala galeen inay ku afuraan marka la gaaro afurka ayay hal meel isugu imaanayaan ayagoo markay afuraan kadib si wadajir ah salaada jamaaco ugu dukanaya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم intaasi kadib mid ka mid ah mujaahidiinta oo ka soo muuqanaya muuqaalka ayaa ka hadlaya fadliga laga helayo xaraasada la qabto inta lagu guda jiro jihaadka wuxuuna dhanka kale muslimiinta dareensiinayaa inay naftooda u hureen si ay ayagu ugu noolaadaan nolol wanaagsan
بسم الله الحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لن تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ميلون فدينو سين أرغا هايتان ميبوا فرنتي هرو ثغري إسلام سني عادي يك آدم gadaalkay dadkii mujaahidiinta hayaa jar inta tagan may la raayus cadowgii iyo xaraasidii iyo nidaamkii iyo isku ilaaliyahayn rasuulka caleyhi salaatu wasalaamna may baaliyaa lama dhibicba may la raay il iyo ku kooyt naar magalaas rasuulka caleyhi salaatu wasalaam lamadaas indhood may kuma tahaytay aynun baata taxrus fii sabiilillaah ilbariidii yada oo may la raaysu xaraasiyaasu ilaahay waadidiis markuu xadiidkaas yaa bishaaraninka filan إلهي سبحانه وتعالى ما يبور صدانا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إني إله الجهاد كنيسو تلك المسلمين تقدال كاين أن إني يون إيكو فايدة سدان خير
wilaayada ugu dambaysa ee filimka lagu soo bandhigayo waa wilaayada jubbada hoose waxay ragga halkaasi ku sugan ee mujaahidiinta ah kala siman yihiin waxbarashada raggii ayaga ka horreeyey dadka muslimiinta ah ayayna u soo dirayaan dardaaranno muhiim ah
بسم الله الحمد لله ثم الحمد لله كلي waxaa waaye waa furuntaanaan ku sugannahay maasha allah difaacyadaanada waa kuwana cadowgiina waa ka nooma dheer waxaa waaye jugtooda waa maqlaa anagoo jugtaana caadi u maqlaan alxamdulilah tuma alxamdulilah waxaa waaye waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta furmaha ku jira dhammaantood waxaan leeyahay bisha ramadaan ha laga faaidaysto salaatuleylka soonka cibaadaadka ha laga faa'idaystaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta dhammaan furmaha ku jiro cadowgana xabadda u badiyana bil ramadaana lagu jiraay waxaa waaye iyagaa waxaa waaye argagax iyo ruuc buu ku sugan waxaa waaye bisha ramadaan marka la galo difaacyada ka wala carraayo le waxaa waaye marka waxaan u dardaarmaa inay cadowgaas u badiyaan xabadda ilaahay subxaana wa tacaala mahad dhammaantii annagaana allihina markani difaacan iyo suquurtan iyo ribaadkan iyo ilaahay su- allihina hana deerisii ballan u barakaysan oo ilaahay ramadaan khayr ka badan ilaahay subxaana wa tacaala dhatee ka sheegay oo khayr ka badan iyo suquurtana maaratan ilaahay subxaana wa tacaala maaratan markan iyo ribaadu yowmin fii sabiilillaah khayru min addunya wamaa calayha alle subxaana wa tacaala ka sheegi khayru min alfi shahri maalin maaratan hamiin oo ku khayr badan kumbulad maaratan ku khayr badan maaratan ilaahay subxaana wa tacaala lamadaas ha- haskaga dari oo geeka maaratan lamadaas maaratan waafajiya mahadle riwaadkaasa isku ka jarna marka la fiiriyo noloshooda kama dhacaan kuwii iyaga ka horreeyey haddii aysanba ka nolol wanaagsanayn waxayna ku dhex jiraan nimco iyo barwaaqo uu allaah ugu deeqay maadaama ay ku ribaadayaan gobol hodan ku ah khayraad badan caanna ku ah khudaarta iyo fawaakihda noocyadeeda kala duwan waxay sidoo kale ku afurayaan bariis hilib iyo waxyaabo kale muuqaalkan ay soo saartay alkataib ayaa aad ugu faafaya baraha bulshada waxaana daawaday dad aad u fara badan tani waa xalqadii ugu horreysay waxaana sugaynaa xalaqaadka kale ee xiga insha allah
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya shirkado shisheeye oo dalka keenay dhammaan wixii ay ayagu iibin jireen si loo cuuriyaamiyo ganacsigooda maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya ganacsatada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ka cabanaya suuxxumo baahsan taas oo sabab ah iyadoo magaalada muqdisho la ciriirayso ganacsiyo kala duwan oo shisheeyaha dalkeena kusoo duulay uu kusoo daabulay sidoo kalena waxaa intaa dheer canshuuraha xaddhaafka ah ee ka qaado dowladda federaalka ganacsatada ayaa sheegaya markii la gaaro xiliyadan oo kale ay soo dhowdahay ciidda dadkan ay u diyaargaroobayaan heli jireen lacago badan sanadkan ay wajahayaan dhaqaalo diro badan haddaba waa kan mid ka mid ah ganacsatada wax ku iibiya mid ka mid ah suuqyada magaalada muqdisho oo si kulol uga hadlay dhibaatada jirta ee isbiirsatay anigo axwaasha waa iska adag tahay oo axwaal adagaa lagu jiraa oo hadda iidihii hore iyo iiddaan hadda wax isku dhow maaha isku faqrina ma aha oo dhaqaalihii baa hoos u dhacay dadkii wax ma haystaan dadku dayna ku shaqeeyaan hadda dad badan ay yimaadeen waxaa la guddoomiye maxaa waaye xaalku see yahay ee, wax noo harana wax yar waaye dhaqaalo dalka laguma haysto wax ku garbinaayo mala wax wax ku siinaayo mala dawlad ku garab taagan ma lahan annagana waxaan yarkaa baan ku shaqaysanaa haddana waxaan alla ku haystaa meeshaan ku shaqaysanayna oo hadda xamarweyne ay ka mid tahay oo suuq aan ku shaqaysana maba haysana oo xamarweyne maanta oo ku yaala ma jiro dhaqaale xumadu waxaa waaye dhaqaale xumadu magaalada ka jirtaa camar dhana ka jirtaaba isbeddel weynaan dareemaya ilaa iyo maanta ilaa hadda konton doolar lan gadaane maxaa keena marka xilligaan camal intaan gedinaan soo bakaara aan aan soo adeegi jirnay xilligaan camal lix boqol camal waa haysan jiray dadkiina dhaqaale aanaa ku dhacday ee, iyo wax kalena waa jiraan culays kalaa jira kole meeshu naga haysta allah og ilaaha naga qaado magaalada muqdisho ayaa waxaa ilihii dhaqaalaha la wareegay shirkado shisheeye iyo qandaraasliyaal oo ay uga horreyso dowladda turkiga oo la wareegtay ilihii ugu waaweynaa ee dalka sida dekada muqdisho iyo madaarka aadan caddi ah oo iyadu maamusho turkiga ayaa dhowaan bilaabay wax la yaab iyo makaa ku reebay bulshada soomaaliyeed ka gadaan markii uu dekeda muqdisho uu kasoo dejiyey jaay laga keenay dalkiisa kaasoo sidaan ognahay dalkeena soomaaliya uu hodan ka yahay sidoo kale dhowaan dowladda kenya ayaa dalkeeda kasoo dhoofisay moos ceyriin ah oo ay ugu talagashay sida ay sheegtay inay ka iibiso ganacsatada soomaaliyeed warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa